الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال كتاب الفرائض dhaxalladii ayuu kitaab yahay faraa'id waa masaa'ilkii goonaaye wax lagu dhexlayey waa jamcu fariida oo bimacnaa mafruuda tii la qadaray ayaa looga jeedaa waayo sida wax lagu dhaxlaa waxay tahay saamiyaal go'an iyo waxaa sabay in la yidhaahdo saamiyaal go'an aan lahayn saamiyadii goonaa baa markaa lagu magacaabay oo tii kale laga qallibay waa masaa'ilu qismati almawaariis ayaa looga jeedaa masalooyinkii qaybinta dhaxalka iyo tarikooyinka iyo wixii qofka dhintay uu ka tago dhaxalka qaybintiisa aayaad qur'aana ayaa ku soo arooray waxa inta aanu qur-aanku ka hadal dhaxalkuna waa kooban yahay intaana waxa ka hadashay xadiida nebiga sala allahu calayhi wasalam saas daraaddeed baa ilaahay ayaa qaybiyey oo aan cidnaba u deynin waxaa ka mid ah xadiida nebigu sala allahu alay slam uu kaga hadlayey xadiidka bukhaariiyo muslim ay warinayaan nebigu sala allah alay sl wuxuhi alxiqu lfaraa'ida biahlihaa faraa'ida iyo sahmiyaalka go'an waxaa haleeshiisaan oo siisaan ciddii lahayd famaa baqiya faliawlaa rajulin dakar wixii soo hadhana waxa leh ninka labe ugu xiga ayaa leh faralyaalka go-anna qur-aankaa sheego inoogu iman doonaan markaynu ka hadlayno faralyaalkaa nebigu in la barto dhaxalka lana sii baro waa boorriyey waana ku tirsisee dadka xadiidka xaakim ayaa ka mid ee nebigu sala allahu calayhi wasalam yihi tacallamu lfaraa'ida faraa'idyo dhaxallada barta wacallimuuha annaas dadkana bara waxaana ay qof la qibdoon doono oo geeriyoon doona cilmigana waa la qibdoonoo isagana waa la qabanoo dee dadkii yaqaanay marka ay dhintaan cilmigana saasaa lagu qabanayaa fitnooyin ayaa daahiri oo muuqan ilaa laba ay isku qabtaan dhaxaloo ay waayaan cid dhaxalkaa ku kala saarta waxaa kaloo ka mid ah xadiida ibnu maaja iyo khayrkiiba ay warinayaan nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuuhi tacallamu lfaraa'ida faraa'ida iyo dhaxalka iyo masaa'ilka wax lagu dhaxla barta fa innahu min diinikum diintiinna ayuu ka mid yahay wa innahu nisfu lcilm cilmiga kala barhkii weeye li'anno dee cilmigii wax qofku laba xaaladood buu leeyahayoo xaalad nololeed iyo xaalad geeriyeed cilmiga intiisa kale waxay ku tacalluqdaa oo la xidhiidhaa xaaladdii nolosha hadday cibaadadii aynu soo maraynay tahay hadday mucaamalaadkii tahay hadday guurka iyo jinaayaadkii iyo waxa inaga dambeeyo xuduudda ay tahay nolol bay ku tacalluqaan xaaladda labaad ee geerada iyo dhimashadana cilmigan dhaxalka ayaa ku tacalluqa saas daraaddeed buu cilmiga barhkii u noqday waina awalu cilmi yunsacu min ummatii waana cilmiga ugu horreeye ummaddayda laga siibayo markaa faraa'id marka laga hadlayo waxaa laga maarmaanaya in la tilmaamo sidaynu abwaabtii kaleba u tilmaamayn maxay yihiin tiirarka dhaxalku muxuu yahay asbaabta la ysku dhaxlaa muxuu yahay shuruudda dhaxalku maxay tahay mawaanicda iyo waxyaalaha diida dhaxalkii ay ishortaagaan haddaynu ugu horraysiinno arkaanta iyo tiirarka dhaxalka kow waa inuu dee mawruus jira mid la dhaxlayaa waa inuu jiraa qof dhintay oo geeriyooday oo la dhaxlayaa waa inuu jiraa qofku intuu nool yahay dhaxal ma jiro odayaasha iyo islaamaa qaar baa iska jilco oo iska asaaso oo haddana nafdu ku jirtaa markaasaa waxay yidhahdaan aan iska qaybsanno lama qaybin karayo waayo waxaa dhici karaya qofkaa jiifa ee asaasiqee sariirta yaalla mid xoog lahoo ordaya inuu kaba horreeyo inu xadgiisa ka qado marka waa inuu jiraa qof dhintay waa qodobka labaadee waa inuu jiraa xaqun mawruud dee wax laga dhaxlayaa waa inuu ka tegey haddii aanu waxbaba haynin marayaha uu xidhnaa mooye wax kalama jirin dee maxaa laga dhaxlaya la ysugu iman waa inuu xaq mawruudoo laga dhaxlayaana jiraa rugniga saddexaadna waxa weeye waaris waa cidid dhaxlaysa ay jirtaayoo dee dhaxalkiisii leh haddii aanay markaa dee cid waariso oo khaasi aanay jirin dee jihatulislaam baa lagu dhaxlayo hantidiisa bangiga muslimiintu baa lagu shubaayoo dhaxal buu dadka muslimiinta u noqdaa saddexdaasi waa arkaanta uu leeyahay dhaxalku asbaab baa jirta laysku dhaxlo asbaabtaasi waa saddex waa qaraabo iyo guur iyo wale jihatulislaamna way raaciyaan marka qaarkood oo sida kanaynu hadda sheegayna oo kale ah dee waa qaraabo oo waalidkii iyo ubadkii iyo xaasuushii iyo furuucdii iyo xawaashidii hareerahaynu arki doonno haddayyiin aabbayaashii awowyaalkii hooyooyinkii iyo ayeeyooyinkii ubadkiiyo waxay sii dhaleen walaalladii iyo adeerradii ilma adeerradii waxaa laysku dhexlaya waxa weeye qaraabo midna waa nikaax iyo guur oo labada qof haddii uu caqdi saxiixi jiruu isugu xidhan yahay iyaguna way isdhaxlayaan midna waa walaayo qofku haddii uu dhinto cid markaa qaraabadiisiana la waayo laakiin maruun la soo xoreeyey ciddaa soo xoraysay ayaa dhaxalkiisii yeelanaysa walaa baa la yidhaahdaa jihatulislaam bay ku afreeyaanoo saynu sheegnay dee qofka haddii la waayo cid yacnii qaraabo iyo wala ku dhaxashaa waxa weeye dee dhaxalunbaa dinka musiibta looga dhigaa bangul islaam kastaa la geynaya taasina waxa weeye waa asbaabtii dhaxalku asbaabu miiraasi lwaraa alaaa waya nikaaxu walwalaa'u wannasab maa bacdahunna lilmawaarihi sabab waa halkuu raxbiyadu lahaa waxaa jira shuruud shuruuddaa waxaa kow ka ah taxaququ mowti اlmawruuhi xaqiiqatan aw ilxaaquhu bilmowta xukman waa inay dhabowdo qofkan la dhaxlayo geeridiisu xaqiiqatan ayay u dhowoo dee waa la arkayaayo waa la aasayo qofkii sidaasuu ku dhintay aw ilxaquu bilmowta xukman dee qofkii la waaye meeluu jaan iyo cidhib dhigay ee layidhi markuu doonta liibiya ka raaca ugu dembaysay ama markuu halkaa galay baa ugu dembaysay meeluu jaan iyo cidhib dhigay la waayey dee marka qaadigu uu xukumo geeridiisa isagana xaqiiq ahaanta uma dhiban laakiin waxaa la haleeshiye ku dhintay baa xukun ahaan lagu haleeshiyey shardigaas labaad waxa weeye taxaququ xayaati lwaarisi bacda mowti lmawruud kan wax dhaxlaya noloshiisu waa inay xaqiiqowday hubaal tahay intii uu kan la dhaxlayaa dhintay dabadii walow daqiiqadna ha ka dambeeye waa inuu ka nolol dambeeyo qofka dhaxlayaa kii uu dhexlayey hadday isku mar dhintaan ama la kala garan waayo ama uu kaba horreeyo isma dhaxlayaan oo ma dhaxlayo shardiga saddexaad waxay dhahay macrifatu idlaa'ihi lilmayiti biqaraabati aw nikaaxin aw walaa waa in la garanayo waxa ugu soo dhowaaday meydkan meydkan ma qaraabaa ka dhaxaysa ma guur baa ka dhaxeeya ma walaa iyo isxorayn baa ka dhaxaysa waa in la og yahay shardi afraad bay raaciyaan laakiin shardigaasi wuxuu u yaallaa keliya qofka qaadiga ama garsooraha ee xukumaya ama mufdiaha ka jawaabaya waxaa la dhaha alcilmu bijihati alirth in la garanayo jihadii dhaxalka jihada uu dhaxalka ku yeeshay inay qaraabo yihiin waa la og yahay laakiin qaraabada ka dhaxaysa waa walaalo walaalo keliya kuma fila ma abiye hooyay wadaagaan ma aabbo keliyay wadaagaan ma hooyunbay wadaagaan waa in laog yahay ee aan la odhanin keliya waa walaal ee waa in laog yahay macrifada la garanayo jihada markaa dhaxalka intaa marka laga yimaado waxaa jira waxa la yidhaha mawaanicu lirh waxyaalo dhaxalka diida dhaxalka waxaa qofka u diida qatli iyo dil qofkanuu dhaxalkiisa leeyahay ee qaraabada ama guurku ka dhaxayso dilkiisa hadduu meel uun dhimashadiisa ka soo galo shaaficiyadu meel uun hadduu ka soo galo dilkiisa dhaxalkiisa ma yeelanayo laa yarisulqaatilu nebigu saasa qaatil ma dhexlaya buuli midda labaad haddii dee aan dhaxalka laga hor istaagin waxay noqonaysaa diriica iyo wasiilo iyo waddo qof kasta dee qofku dhaxalkiisa leeyahay ayuu khaarijin lahaa si uu dhaxalkiisa u qaato markaa dadku way iskumaadi lahaayeen man istacjala shayan qabla awaanihi cuqiba bixirmaanihi qaacidadii fiqiyada ahaydna waxay ahayd qofka dedejista shay ku degdega iyadoon wakhtigiisi gaadhin waxaa lagu ciqaaba wixii in la siijiyo dhaxalkii oon xilligiisi gaadhin buu yidhi dedejiso ka horomar oo sori waxaa lagu ciqaabaya in la yidhaha malihid waad weydi shayga labaad ee u diida dhaxal kale waa addoonnimo addoonku isana waxba ma dhaxlo dee waxba malo waa xoolo isagii baa xoolaa maanicaas saddexaadda waxa weeye ikhtilaafu ddiin haddii ay labada qof diintoodu iskhilaafdo oo muslim iyo gaal ay kala noqdaan ayana isma dhaxlaan wayamnacu shaksa min almiiraasi waaxidatun min cilalin halaasin waargulxabyadulaha qofka waxau dee dhaxalka cilooyin saddexa mid riqun waqatlun wakhtilaafu diini fafhan falaysa shaku kalyaqiini waa dil waa addoonnimo iyo dil iyo diintooda iskhilaafta ka soo gudub haddaba qaala naadimu raximahullahu wuxuu yidhi yubda-u waxaa laga bilaabayaa min tarikati meytin kii dhintay tarikadii iyo wuxuu ka tegay bixaqin ayaa lagaga bilaabayaa xaqaasoo bilcayni ictalaq caynta iyo xoolahan uu ka tegay caddaantooda ku xidhmay oo sudhan ka rahni waa sidaba rahantii wasakaati iyo sakadii fa mu'anu tajhiisi qarashkii tabaabulshayntaa ku xiga bilmacruufi si macruuf oo la yaqaano loo tabaabulsheeyo fa daynuhu dayntiisii ayaa ku xigta uma alwasaayaa dardaaranadii baa yuufaa la oofin min hulusi baaqil irsi dhaxalka hadhaagiisa saddex meeloodoo meel ayaa laga fulinaya laga bixinayaa wanasiibi midna waa nasiibkii dhaxalka fardun wa huwa fardun waa faral muqadarun laqadar aw tacsiibo ama casabayn halkan wuxuu sheekhu inoogu bilaabayaa qofkani markuu geeriyoodo hantidii uu ka tegey dee waa ka milki wareegtay waataynu soo tilmaamaynay ilaa xad xataa culimmadu ay isweydiiyeen yacnii haddii ay ilig dahaba iyo ay ku jiraan maxaa laga yeelayaa oynutimaan culamada qaarkood le waa waajiba in laga saaraa yacni waayo waa xoolo oo tarikada iyo waxaa la qaybsanaya loogu daro haddii aanay ciridkii iyo aanay waxba yeelayn ha laga soo dhuftoo dabeetana dee waaba laga yaaa farteleyo dollar noqdo dhowr cisho biishadaane iska daa wax kale ee xataa wixii saa ula jiray ayaa ka wareegay markaa wixii uu ka tegey shan arrimood shan xaq ayaa ku xidhma ku tacalluqba oo sudhma markaa wuxuuhi yubda'u min tarikati maytin waxa laga bilaabi yubda waxa laga bilaabi ama yebda-u wuxuu kaga bilaabi ciddan bilaabaysa waayo dee ama waxa weeyaan mid ka mida dadkii dhaxalka lahaa ama waa wasi iyo ciduu sii dardaarmay ama waa qaadiya garsoorihii markaa yebda-u haddaad musame ka dhigtana dee kaas ayuu faacilku noqonaya alwaariu aw ilqaadi aw ilwasiyu yubda-u waa la bilaabi oo dee ciddii inay bilowdo xaq u lahayd min tarikati mayitin meyidka tarikadiisiiyo wixii uu ka tegey tarika waxa la waxa uu qofku ka tegay uu ka dhintay baa la yidhaahdaa waataynu soo tilmaannay xataa haddii la dila magtiisuba inay ka mid tahay tarikadaasunbay ka mid noqonaysaa wa minhu macdumuunka mawjuudiin muhilka diyatin tuurasu can shaksin qutil waataynugu soo marayn muqadamada aakhirkeedii waxay yidhahdeen laxdada iyo ilbiriqsiga u dambaysa qofka marka la dilo ee noloshiisa ayaa la qadarayaa inay magti milkigiisa soo gashay dabeetana waa laga dhalaya saasaa laga dhalaya markaa tarikaday ka mid noqonaysaa waxaa laga bilaabayaa xaq cayntan iyo caddaanta iyo lafda xoolahan sudhan oo ku xidhan waa maxay tusaale ahaan waa rahantii hantida waxabay u rahan taallaaba wixii uu ka tegey nin buu dayn ka qaatay markaasaa wuxuu yidhi gaadhigaasaan lee rahan u hayso ama gurigaasaan lee rahan u hayso ama jagadaa iyo booskaasaan lee rahan u hayso intaan wax kala la qabanin waa in horta qofkan shay ama hantidii rahanta u haysa xaqiisii la siiyaayo laga soo furaa xaqiisaa ugu horreeya xataa qarashka waa laga horraysinaya aasitaanka wa zakaa ayaa ka mid a sakadii xoolo wuxuu leeyahay sakagoysa waa u soo wareegay xawlkii iyo sannadkii dabeedna isagoon bixin buu dhintay mu-anu tajhiiskiiyo qarashka xataa waxaa laga horraysiinayaa bixinta sakada horta sakadaa la bixinayaa kaasi waa ka koowaad ka labaadna waxaa weeye mu-anu tajhiis waa mu-antii iyo qarashkii taabulshayntiisa iyo aaskiisa hadday tahay kafantii oo loo soo iibiyo hadday tahay kaafuurkii iyo xaanuudkii wixii la marinayey haddii biyihii iyo wixii lagu maydhayey cidda maydhaysaa hadday mushaqaayad qaadanayso qodiddii iyo aasidii mu-anu tashiis wixii qarash ku tacalluqayey oo bilmacruufi weliba si macruufahoo sida la yaqaanee ka badbadiisa aan ahayn ayaa markaa ku xigaya waa wixii aaskiisaasun la xidhiidha waxaa sheekhan ifaada saad alcumad le maxamed bin axmed bin cabdilbaari alahdal oo reer yamaneed oo yamanna wax badan baynu wadaagnaa waaddadaynu xidhiidh badan lahayno wax badan baynu wadaagnaayo caadaad ah ayaa wuxuu leeyahay walaysa min mu'anati tajhiiz kama mid aha alطacaamu aladii yujcalu bacda almowti lidaafiniin raashinka loo sameeyo kuwan wax aasaya geerida dabadeed yacni marka aaskii laga soo raashinka loo sameeyo mu'anu tajhiiz kama mid aha dee inay caado iyo dhaqan noqoto mooyaane buu leeyahayoo dee qofkan aasaya markaa uu kuma talagelayu aasaya waxoogaygaa uu cunayo mooyaane markaa wuxuu leeyahay dee camalkooda iyo shaqadiiyo aaskaasaa muqaabil looga dhigaya ujre iyo mushqaad bay markaa noqonaysaa buul waana haddii markaa dee dad yariya ay ku jiraan wixii mushqaayad unu noqonaya aan laga kordhinin kama mid ah oo kale buuhi ujratu alquraa cala alqabri kuwa qabriga wax la dul fadhiista iyo kuwa idhaa qur-aan baan akhriyaynaa mushqaayad iyo waxay qaadanayaanna kama mid aha buuli sunnuhuna waxa weeye sida aynu in badan tilmaannay nebiga markii uu jacfar dhintay adeerkii isnacuu liaali jacfara طacaama faqad ataahu maa yashqaluhum waar jacfar aalkiisa wuxuu sameeye waxa ku yimi wax mashquuliye waa in dadka laga dhintay jaarka iyo ehelka iyo ay raashin u soo sameeyaana iyaga u keenana inaa cuna ila dadkii waa mashquulsan in waxbaa ku dhacaye ee in iyagii wax loo soo doonto ma aha marka haddii ay dee meeshiiba ay fog tahay ama yacnii dee wakhti badan ay qaadanayso dadkii markaa ama sida ibnu qudaamaba sheegaya dee dad marti ay u yimaadaan dee dadkaa martinaa martigelintoodii iyo dadkaa shaqaynaya haddii wax loo kariyo oo markaa dee karintaa looga dhigayo un mushqaayaddaa sida uu ibno sheegaya wax dhibaatii kuma sugnaa laakiin innaga teennu innagu waa baab kale innagu waxaynu u qaadannay ama u fahmannay qofka in wax lagu dulqalaa inay tahay arrin laga maarmaana qofka aan wax lagu dulqalinna inuu yahay qof dee amwaaddii kale ka hadhay amaba yacnii dee shafaacadii nebiga ka qaday oo kale sidaa daraaddeed baa loodhanayaa biyo yarna lagaba daba saydhin biyo yarna laga daba saydhin baa laodhanaya markaasaa laga yaabaa qofkii oon isu waxbaysa in sayradda loo cararo oo markaa la idhaha dhowr neef hala soo qabta waynu iska ururno innagaa bixin doonne hadda markuu shalay waliilayay ee halkaa jibolga inuu gaajo daacayey cid odhanaysay waar aan u geyno qofkan aynu wax siina ma jirin laakiin marka u dhintay baa lagu dulqalayaa berigii dhaweyda qaraxyadu magaalada ka dhaceen berigii hore ayaa nin qolyahan abwaaniinta wax tiriyo ka mida baa layidhi wuu ku dhintay dadkana way ka caqli badan yihiinoo waa niman caqli iyo garasho badan dadka abwaaninta hiba ilaahay siiye wey markaasoo maqlayo dee telefoonno badan baa lagagala soo hadlay dabeedna tolkii bu wuxuuhi waryaadhaheen war waanigasoo waa nooladay intaa igu dul cuni lahaydeena siiyey buuri kollayba ma haddaan maanta halaa ku dhiman lahay soo qaadi lahaydeen dhowr neef baa soo qabi awr baaba soo qabi ama dhowr neef baa soo qaban lahaydeene dee waanigaloo waa noolay imminkaan u baahna iminkay siiye buuri hadda waxoogay igu dul cuni lahaydeen markaa innaga teennu meelay haysataa ma jirto waanayuun iska farsamo unbaad mooddaa dee iyo markaa rag iska samaysteen haddii markaa qofku marka dee la aasay hawshu dhammaato ayadoon axan iyo fide iyo kaadika sidays midnaba aan loo bixinaynin dee dad waaweyn oo iyagu qaangaadh ah hadday markaa hantidooda gaarkaa ka qabtaan ama hantidaad la wada leeyahay ay markaa sadaqo uga bixiyaan waa wuxu bannaan weeye oo sadaqo gaadhaysa weeye laakiin waa inaan dad yaryarna ku jirin dad waalanna ku jirin dad maqan oo aan go-aan laga yacnii afti laga qaadina weynaana ku jirin haddii kale waxba lagama qaban karo markaa mu'anu tajhiis baa ku xigaya bilmacruufi fa daynuhu waxaa ku xigaya dayntii yacnii ilaahay ku lahaa ama aadamigu ku lahaa waa xaq waajiba kaana waa la bixinayaa marka la soo aaso xaqa afraadna waxa weeye wasaayihiiyo dardaarankii ayaa la bixinayaa oo laga bixinayaa min uluثi baaqi اlirsi marka la bixiyo cayntii wixii xaq ku tacalta qarashii aasitaanka dayntii marka la bixiyo wixii soo hadhay ayaa saddex meeloodoo meel loo qaybin meeshaasunbaa laga bixinayaa wixii dardaaranah masalan waxaba soo hadhay kun wuxuu dardaarmayna waxay haydba kun dee kunkii markaa ma wada baxayo saddex meeloodoo meel ayuuba inta soo hadhay saddex meeloodoo meel ayuunbaa dardaaranka laga bixiyaa ee waxoo dhan lama wada bixiyo min bacdi wasiyati yusaa biha aw dayn ilaahay wuxuu leeyahay markuu dhaxalkii ka soo hadlay ugu yaraan afar meelood ayuu arrintaa wasiyada ku sheegayoo wa irhu man dukira maa dukira yacni kaa la soo sheegay ee faraha badana ilaahay soo sheegay wuxuu dhaxlayaa waxaa la soo sheegay min bacdi wasiyati yusaa biha aw dayn intii markaa dardaaran la fuliyey uu dardaarmay ama dayn weliba dayn dardaarankii baa ilaahay horraysiiye iyadoo dayntu ka horraysa waxaa leeyahay daynta cid baa daba taagan laakiin dardaaranka hadyo gooraale dad iska baahanoo masaakiinahoo dee aanu qofkii ku dacwoon karayninoo sidaa daraaddeed baa loo horraysiye oo la leeyahay bixiya xaqa afraad xaqa shanaadna waxa weeye xaqa afraadna waxa weeye dardaaranadii xaqa shanaadna waxa weeye nasiibkii iyo dhaxalkii waariska ciddii dhaxalka lahayd marka waxaasoo dhan la bixiyo waxaa loo imanayaa markaa dhaxalkii oo wixii intaa ka soo hadhaa dhaxal noqonaya dhaxalkiina laba qaybood buu qaybsamayaayo wax go-an oo kitaabka ilaahay ama sunnaha nebigu caddeeyey saaxibu fardin baa la yidhaahdaa iyo midaan wax go-an lahayne isaga maalka dhammaantii wada qaata hadduu markaa keli yahay haddii kaloo markaa ay cid farali jirtana cidda faralkale markii waxaad qaato wixii soo hadhay buu qaataa wuxuuhi sheekhu yubda-u waxaa laga bilaabi min tarikati meytin meytin iyo meyitin labada waa la odhan karaa inkastoo culimmada qaarkood ay yidhaahdeen meyit waxa la yidhaha ka nool ee dhiman innaka meyitun mid dhiman baa tahay meyidna waxaa la dhaha ka dhintay oo laba meyd baabay ku jamciyeenoo waxaa la ayaa saa'ilii tafsiira meytin wa meyitin fa duunaka qad fasartu in kunta tacqilu kay weydiinaya meyd iyo meyid tafsiirkoodu qaado waan fasiray haddii aad caqli leedahay famaa kaana daa ruuxin fadaaka meyitun wama almeytu ilaa man ila alqabri yuxmalu wixii naf leh ee nafdu ay ku jirta ee dhiman doona meyit baa la yidhaahdaa oo wuu shadan yahay wama almeytu kaa la fudaydiya man ila alqabri yuxmalu waa ka dhintay ee qabriga loo sii wado labadabana culimada qaar baa yidhi waa isku mid oo waa waa la odhan karaa meyit iyo meyt labada waa odhan karaa markaa yubda-u min tarikati meyitin ama meyitin kii dhintay tarikadiisa waxaa laga bilaabay bixaqin ictalaqa bilcayni ama bixaqin baa laga bilaabay bilcayni xaal ictalaqa uu ku xidhmay uu suran yahay ka rahni waa masaaraantii wasakaati fa mucanu tajhiisi waxaa ku xiga mu'antii tabaabulshaynta aaska bilmacruufi si macruuf oo la yaqaano aan ka badbadinahayn fa daynuhum dayntiisa ayay ku xigtaas mal wasaayaa ayaa yuufaa la oofin ama yuufi ama nuufi aan oofin nuufiina waa nusa waynu oofinaynaa waa isla mid min huluثi baaqil irhi dhaxalka intiisa soo hadhay saddex meeloodoo meel ayaana laga bixinayaa ulukaa wanasiibi midna waa nasiibkii qofka dhexlayay uu lahaa fardun wa huwa nasiibkaasna fardun muqadarun weeye aw tacsiibu ama waa casabayn faalfardu sittatun fa nisfun igtamal lilbinti ow libinti libni maa safal wuxuu uhi falfardu haddaba faralku sittatun waa lix fa nisfun igtamal nis iyo kalaba dhammaystirani lilbinti inantu meydku dhalay bay u sugnaatay ow libinti libni inanku inantuu dhalay bay u sugnaatay maa safala waa in safala inanku haba hooseeya waluqti walaashi oo min aslayni labada asalba ka ahaatay aabbihi hooyaba ka ahaatay ayaa leh ow min alabi ama walaashi xagga abboon ka ahaatay wa huwa nasiibu zawji waa zawjkii asagii nasiibkiisii iyo qadarkiisii in lam yuxjab haddaan lagu xijaabin biwaladin ilmo ow walad ibnin ama inanku ilmo uu sii dhalay kuwaasoo culimaa la ogaaday wاrubcu rubcuna fardu zawji zawji faralkii oo maca farcihimaa ama maca fardihimaa faracoodii la jiraa ama midkood la jiraa wa zawjatin wa fardi zawjatin xaas faralkeed weeye famaa calaa wixii ka sii sarreeye in cudimaa labadaa haddii la weeyo wa humunun humun iyo sideed meelowda lahunna dumarkii musaay maca farcihimaa faracoodii la jira halkan wuxuu sheekhu inooga bilaabay haddaba wuxuuna yidhi wax wax lagu dhaxlaa waa wax go'an iyo waxaan go'naynoo casabo ah kii isaga go'naa waxa weeye waa lix waa nis oo kala badh ah iyo rubuc oo afar meeloodoo meel ah iyo humun oo siddeed meeloo meel ah iyo ulu oo saddex meeloodoo meela iyo uluaan oo saddex meeloodoo laba ah iyo sudus oo lix meeloodoo meel ah waa lixdaa alrubucu wauluثu wa dicfu kullin wa nisfu kullin waataynu soo marnayn rubuc iyo ulu rubuc waxa weeye waa afar meeloodoo meel haddaad tidhaha dicfu ood labanlaabto nis baa kaaga soo bixi niswa haddaad tidhaahdaad haddana sii kala badhan humun baa kaaga soo bixi wa huluث saddex meeloodoo meel buu ahaa haddaad tidhaahda dicfuhu waxaa kaga soo baxay uluhaan haddaad tiraa nisbuhna waxaa kaga soo baxay sudus waa cibaarooyinkii waxaynu in badan aynu ku soo qaadannay qaasimigii baynu ku soo marnay ariiqatu taraqi iyo ariiqatu tadalli iyo ariiqatu tawasut saddexii dariiqo markaa lixdaa ayay faralyaalku ay u qaybsamaan dariska qaybtiisa hore halkaa inoogu joogto wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجر إلى حلكي وعشاقنا يلي فالفرض ستة فرليالك قوانا وحلقود حلا والح لما نزي هذه يوم raddi unbaa iyo celin baa lagu siyaadiyaa lamana nuqsaamiya cawl baa lagu nuqsaamiyaa haddaba lixdii ayuu inoo bilaabayaa faral kasta iyo cidda wax ku dhaxashaa niska iyo kalaba dhammaystiran shan ayaa wax ku dhaxlaa afar dumara iyo hal nin afara dumarka waxa weeye inantu meyd ku dhalay ama ruuxa dhintay islaan ha ahaato ama oday ha ahaatee hadduu dintuu ka taga inan keliya inantaasi kala barh bay qaadataa wa bintulibni maydku inantu awowgu ah inankiisu dhalay hadday inan keliga tahay kala barh bay qaata inankaasi haba hooseeyo oo inanka inankiisii inankiisiiba ha ahaadee waxaa kaloo iyana wax ku dhaxashaa walaashii maydka ay xagga hooye xaagga abba ka wala lahayn walukhtu min aslayni waa halkuyna yidhi labada asalba ay wadaageen aabbiyo hooyeba walukhtu liab walaashii xagga aabbo mayd baa dhintay wuxuu ka tegay inanay xagga aabbahu ka walaal yihiin kala barh bay qaadan waa marka afartaasi inan walaala yihiinna aanu la jirin inan kale ay walaal yihiinna aanay la jirin leanno hadday inani la jirtona ulusaan bay tegayaan hadduu inan la jirana casabatun bikayrihi bay noqonaysaa ilaahay baa yidhi inanta maruu ka hadlayay wain kaanad waaxidatan falaha nisfo hadday inan qura tahay nis bay leedahay inantii inanku dhalayna inantun bay la mid tahay wadikru awlaadi lbaniina yuctamad xaysu uctamadna alqowla fii dikri اlwalad meel alliyaaniya meel kastoo walad la sheegay walad ibni aan waa lamid saa raxmiyaduu dhahaa walaashiina muxuu uhi walahu ukhtun falahaa nisfu maa tarak hadduu qabaarintay walaal leeyi inanay walaal yihiin kala barh bay qaadin wuxuu ka tegeen waa walaashii xagga hooye xagga aabbo tii xagga hooye kuma jirta iyadu waxaa kaloo wax kudha afartaasi waa afartii dumar ahaa inantu maydku dhalay inantu awowga inankiisu dhalay walaashii xagga hooye xagga aabbo walaashii xagga aabbo waxaa kaloo wax ku dhaxlaa zawj hadday islaani dhimatay ka tegta ninkeedii isna kalabarh buu ku dhaxli laakiin waa inaan la xijaabin macnaha waa inaanu la nuqsaaminin xajmiga hadda xajmu nuqsaan baa laga wadaa waa inaanay ku imanin xijaaba iyo mancin laga nuqsaamiyo oo maxaa lagu xijaabaa dee aanay islaantu aanay ka tegin ilmu ay dhashay ama isaga u dhashay ama cid kale ama inankeedu ilmo uu sii dhalay inan iyo inan wuxuu doonay waa inaanay ka tegin ee haweenaydaasi marka aanay ilmo ay dhashay inay ka tegin inankeedu ilmo uu sii dhalayna aanay ka tegin se ninkeedii ay ka tagto waxa ay ka tagtay kala barh buu ninkaasi qaadanaya ilaahay baa yidhi walakum nisfu maa taraka aswaajukum ragoo waxaa idiin sugnaaday kala barh waxay dumarkiinnu ka tagaan in lam yakun lahunna walad haddii wax ilmo ah aanay lahayn ama isaga ha u dhasho ama cid kale ha u dhashee markaa in lam yuxjib biwaladin aw waladin ibnin culimaa la ogaaday buuhi culimaa la ogaaday macnaha la ogaaday inay jiraan la og yahay markaa jiritaankooda iyo noloshooda ama culimaa la ogaaday inay dhaxlayaanoo dee aan waladulbinti inantu kay dhashay oo kale ahayn culimaa kaasi waa niski oo shantaasa wax ku dhaxlaa rubuc oo afar meelood oo meel ah laba unbaa ku dhaxlaa midi waa fardu zawj maca farcihimaa waa nin zawj say ay islaantiisii ka tagtay ilmo ay dhashay ama ilmo winankeedii sii dhalay hadday ka tagta ninkeedii iyo ilmo ay dhashay ama labahaada ama dhadikaada ama inankeedii ilmo uu sii dhalay inan iyo ilmikii doonamaade ninkaasi wuxuu qaadanayaa xoolihii rubc buu qaaday afar meelood oo meel ilaahay baa yidhi walahunna rubucu mima taraktum in lam yakun lakum walad waxaa waxaa u sugnaaday waxaa raggii markaa u sugnaaday rubuc haddii markaa aanu markaa ay ilmo ka tegeen fain kaana lahunna walad falakum rubuc hadday markaa ilmo u sugnaaday rubuc ayaa idiin sugnaaday kaasi waxa weeye waa ninkii waxa kaloo wax ku dhaxashaa zawjo iyo xaas ayaa iyana wax ku dhaxashaa hal xaas iyo wixii ka sii sarreeya mid laba saddex afar iyo wax ka sarreeya in cudimaa haddii la waayo weeye labada waladka iyo waladulibniga haddii la waayo hadduu nin dhinto oo ilmo uu dhalay iyo inankiisu ilmo uu sii dhalay midnaba aanu joogin xaas uu ka tago ama hal xaas ama laba ama saddex ama afar waxay qaataan isaasi rubuc afar meeloodoo meel walahunna arubucu mima taraktum in lam yakun lakum walad waxaa u sugnaaday dumarkii rubuc afar meelood waxaa ka tagteen haddaan ilmo idiin sugnaanin rubuciina labadaa qolaa wax ku qaataa waxaa ku yimi umun siddeed meeloodow meel siddeed meeloodoo meelna waxa wax ku qaataa qolo qura waa xaas hal mid laba saddex afar uu ninkii kaga tegay ilmo ama iyadoo ha dhasha ama mid kale ha u dhashee wayo ilaahay baa idhi fain kaana lakum waladun falahunna umunu mima taraktum hadduu idiin sugnaaday ilmo xaasaskiinni waxay yeelanayaan siddeed meeloodoo meel wixii a ka tagteen wuxuu yidhi sheekhu falfardu sittatun waa lix fa nisfun igtamal nis dhammaystirmay waa iska takmilatulbayduun nis dhammaystiran lilbinti inantii meydku dhalay bay u sugnaaday ow libintilibni inanka meydku inantuu sii dhalay ayuu u sugnaaday maa safala wain safala haba hoose iyo oo inanka inankiis inankiisa wado walukhti walaashii ayuu u sugnaaday min aslayni labada asalba ay wadaagayeen aabbiya hooyaba ay wadaagayeen ow minalabi ama xagga aabowna ay wadaagayeen ayana kala barh bay qaadan wa huwa nasiibu zawji waa zawjiya saygii nasiibkiisii wuxuu qaadanayey in lam yuxjab haddaan lagu xijaabin biwaladin xajbu nuqsaan haddaan lagu xijaabin biwaladin ilma ay dhashay haweenadan aw waladi ibnin ama waladulibni inanku inanuu sii dhalay oo culimaa la ogaaday yacnii culimaa labadaasoo waladka ee waladulibnigaasoo la ogyahay yacni inay nool yihiin ay jiraan ama culimaa dee la ogyahay inay yihiin dhaxlayaan warubucu rubucuna fardu zawjin zawj faralkii weeye nin baa wax ku qaata maca farcihimaa maca fardihimaa waa laba nuskho maca fardihima haddii la yidhaahdo midkood ay maca waaxidin min alwaladi o walad libni fardi mid ka mida waladkii ama waladulibni ka mida hadduu la joogo maca farcihima haddii la yidhaahdana maca farcin waarisin minhumaa markuu la joogo farac waaris oo labadooda ka ahaaday waladkii waladulibniga ayay noqonaysaa wa zawjatii wa fardu zawjatii zawjo falalkeedii wey famaa calaa iyo wixii ka sii sarreeya midee ka sii badan in cudimaa waa haddii labadaa la waayo waladka ay waladulibnigaa oo haweenay qura un ka tegeen wa humunun humun iyo sideed meeloodoo lahaa lahunna dumarkii buu sugnaaday maca farcihimaa maca fardihimaa maca fardihimaa haddaad tidhaha midkood waladkii ama waladulibnigii maca farcihimaa haddaad tidhaahdana dee farac waarisaho labadoodaa ka ahaaday waladkii waladulibniga halkaa kaga soo gudub saddex والثلثان فرض من قد ظفر بالنسب مع مثل لها فأكثر وعلي والثلثان ثلثان أو صدح مرض أو لبعة فرض من ضمر فر الكدوي قد ظفر كقول يسي هري بالنسب النسك هري ومع مثل مثل مذا maca milin lahaa mid la mida oo u sugnaaday la jirtaa yeefa agsare wax ka sii badan saddex meeloodow laba oo la yidhaha suluhaan waxa wax ku dhaxlaa afar dumar ah afartaa dumarka ahi waa afartii dumarkaa niska qaadanayay ila zawjunbaa raacaye markay niska qaadanayeen keli keli bay ahaayeen oo laba iyo wax ka sii badan u noqday laba habloodoo maydku dhalay mayd baa ka tego laba hablooduu dhalay ama saddex ama afar ama toban intaa doodaba gaarsiiye laba iyo wax ka badan hadday yihiin saddex meeloodoo labay qaadan hadday mid qura taariikh kala bar baynu soo sheegin bintulibni ayaa ku timi inantu maydku dhalay ee inanku maydku dhalay inantu inantuu sii dhalay laba iyo saddex iyo afar iyo wax ka sii badan mayd baa dhintaa wuxuu ka tegey laba hablood ama saddex ama afar ama shan uu awowyaho inankiisu sii dhalay ayaguna waxay qaadanayaanun saddex meeloodow laba waxaa ku yimi labadii walaalihii mayd baa dhintaa wuxuu ka tegey laba hablood ama saddex ama afar ama shan ay aabbiyo hooyaba wadaagaan oo ashaqo la yidhaahdo saddex meeloodow laba ayay qaadan walaalihii xagga aabbo mayd baa dhintay oo wuxuu ka tegay laba hablood oo ay aabbo un wadaagaan kala hooyasa yihiin waa keligood laba iyo saddex iyo afar iyo shan iyo wixii ka sii badanba waxay qaadan saddex meeloodow laba wathuluthaani fardu man qad dafira qad faaza yacnii ku guulaystay ee qaadanaya niska oo maca midlin lahaa u sugnaaday waxaana tilmaamaya ayadda qur-aanka ilah leeyay fain kunna nisaa'an fowqa tnatayni hablaha markuu ilahay ka hadlayay falahuna uluaa maa tarag hadday yihiin dumar laba iyo yani fowqa sanatayni macnaa waxa leeyahy sanatayni fafawqu laba iyo wax ka sii badan falahuna uluaa maa tarag wuxuu ka tegey saddex meelood laba yeelan hablihii markuu ka hadlayay walaalahaana muxuu yidhi fain kaanat asnatayni falahuma uluaani mimaa tarag haddii ay yihiin laba hablood ay walaala yihiin uluaan ba yeelin wuxuu ka tegey markaa banaatu sulbigii iyo akhwaadii ashiqadabaa laga hadlay kuwii laabqahaa iyo banaatulibnigina ayaguna waa la mid haddii ay marka waxaan markay keli yihiinna nisbay qaadan afarta hablood marka ay la joogaan hablo kaloy walaala yihiinna waxaan uluaan bay qaadan hadday walaal la joogaanna casabay noqdaan haddii ay kulmaan kuwa shiqada iyo kuwa liabkaa ama kuwan barad sulbigee uu dhalay iyo kuwa uu sii dhalayna iyaguna dee nis iyo waxay u kala dhexlayaan sudus bay u dhexlayaan wuu inoo iman doonaa wa ulu fardu nayni min awlaadi um wa uluaani fardu man cid faralkeed weeye qadafiraa يعني وألف الإطلاق قد فرع من كسو قد فرع يعني مرة جمعهان بالقيقي يا يوم أنت مر معنى هذا اللي قال جمعهان باللوت البابا قد فرع مرة مف... لفظي أهان بالضمير كله قعدية من وحل لنا يدمر قد فرع من كل يعني كل ليس بالنسبة ومع مثل لها مثل مضى وصل هذا اللي تشرته يفعل أكثر واحد كسي بضمه والثلث ثلث فرض اثنين لما فلا الخدوة من أولاد أم ولا لي حق ويا في الساعدة وحكا سيبلا أنثى مددي tusaawii waxay leekaysan dukrahum ay dukuramkooda lab wahuwa liummihi hooyadii ayuu u sugnaaday uludkii idaa lam tuxjab markaan la xijaabin wa uluulbaaqi baa lahaa u sugnaaday maca alabi aabbaha la jirkiisa waa xadiis zawjayni iyo labada sawj midkood markay la jirto halkana waxaynu ka gelaynaa saddex meeloodow hal ulu baa la yidhaahdaa yaa wax ku dhaxlaa waxa wax ku dhaxla laba qolo keliyahun fardu اثنayn min awlaadi um fasaacidan walaalaa xagga hooyo awlaadulum baa la yidhaahdaa halka kuwan kale ikhwa liab ikhwa ashiqaa iyo ikhwa liab baa la yidhaha walaala xagga hooyo xagga abbaa ama ikhwa liab wa um ama ikhwa ashiqaa iyo ikhwa liab baa la yidhaha amaa ayaga marka dhaxalkala joogda awlaadulum baa la yidhaha waladulum baa la yidhaha haddaad waladulum maqasho waa kii ay meydka xagga hooyo ka walaalahaayeen markaa laba iyo saddex iyo afar iyo shan iyo wixii ka sii badan ee meydka ay xagga hooye ka walaala yihiin waxay qaataan saddex meeloodoo meel walow akhun ow ukhtun falikulli waaxidin minhuma sudus fain kaanuu agara min dalika fahum shurakaau fi ulu ilaahay buu yidhi hadday u sugnaado qofkaa dhintay walaal lab ama walaal dhadig oo xagga hooye ah mid waliba wuxuu leeyahy hadduu keliya lix meeloodoo meel hadday intaa ka badan yihiin midna waxay yeelanayaan ulu ayay ku shuraakoobayaan ibnu mascuud baa qiradiisu waxay tahi walow akhun ow ukhtun min ummin mutawaatir bayay ahaanin laakiin waxaa la yidhaha qirada xataa shaadada ahi waxay la mid tahay khabarka aaxaadday la mid tahay xagga ku dhaqanka waxa kaluu inoo raaciyey oo uu yidhi unhaahum unha tusaawii dukrahum walaalahan xagga hooyo tooda dhadigi waxay la mid tahay kooda lab macnaha waxaa la yidhaha walaalaha xagga hooyo ay meydka xagga hooyon wadaagaan waxay dhaxlayaasha kale ku khilaafaan shan masalo masalada koowaad waxa weeye inanka iyo inanta waa isleekaysisaan halka ay kuwa kaleen inankina laba madax noqdo inantuna madax noqoto kuwani waa madax iyo madax fahum shurakaau fi ulu baa ilaahay yidhi kaasay shuraka ku noqonayaan qodobka labaad cidday ku soo dhowaadeen bay la dhaxlaan waxaa la yidhaha kullu man adlaa biwaasitatin xajabatu tilka alwaasita qof kastooo meydka cid u soo maraa ciddaa u soo maray hadday joogto u xijaabta iminka awowga meydka maxaa u keenaa aabbaha aabbihi hadduu joogo awow ma dhaxlo ayayda meydka ayaa u keena hooyo haddii hooyadii joogto wax ma dhaxsho aabba hadduu joogo walaalo wax ma dhaxlaan inanu dhalay hadduu joogo inay wiilma yimaado laakiin ayagu hooyay ku soo dhowaadeen hooyadiina way la dhaxlayaan qodobka saddexaad waxa weeye ciddii ay ku soo dhowaadeen xajbu xirmaan xajba nuqsaanin bay ku ridayaan hooyadiina xajbu nusqaan bay ku ridayaan warasaa kala male qodobka afraadna waxa weeye mid dhadig bay ku soo dhowaanayaan waanay dhaxlayaan cid mid dhadig ku soo dhowaato dhaxashaana yacni way yar tahay ka shanaadna waxa weeye kooda labi ee kelidaahi kooda dhadiga keliya ayuu la mid yahay oo inanka iyo inantu isma khilaafaan hadduu mid yahayna sudus ubuu qaadan inan iyo inanku yahayba taasi waayo wahuluثu fardu اثnayni min awlaadium fasaacidan iyo wax ka sii badan unhaa tusaawii dukrahum ay dukurahum taas waa halkaa wahuwa liummihi waxa kaloo qaata ulu iyo saddex meeloodow meel waxa qaata hooyo liummihi meydka hooyadiiba u sugnaaday oo qaadataa idaa lam tuxjab markaan la xijaabin een xajbi nuqsaamini ku dhicin oo waa maxay xajbiga nuqsaamintu meydkeedan dhintay ilmaheedan dhintay markaanuu ka tegin ilmo uu dhalay inankiisu ilmo uu sii dhalay walaalo xagga hooye agga ama xagga abbo ama xagga hooye ha ka walaada ay walaaliinna aani jirin marka uu qof dhinto ee uu ka tego hooyadii faracna aanu ka tegin walaalana aanu lahayn waxay qaadataa hooyadu saddex meeladoo meel waatay soomaalidu ba odhan jireen habar walad weyday oo waladka waladkii weyday oo walaalo tacaduday weyday ulus la weecato macnaa ulus bay qaadan haddayse intaa mid ka miduna jiro sudus bay tegaysaa waa inoo iman masale kale ayuu inoo sheegay oo wuxuu yidhi kaasi waa uluskii dhammayska tirnaaye waxaa jira mar aanay hooyadu ulus dhammaystiran qaadanin ee wax ulusulbaaqi layla ay qaato inta soo hadhay ayay ulus ka qaadataa masaladaasina waxa weeye waa marka ay la joogto maydku ka tago hooyo iyo aabbo iyo labadiisqaba midkood hadday gabadhi dhimatay waxay ka tagtay hooyadeed aabbaheed iyo ninkeedii hadduu ninku dhintayna wuxuu ka tegay aabbihii hooyadii iyo xaaskiisii markay masaladu aaboweyn iyo axadu zawjayn ay tahay hooyadu waxay qaadataa waxa la yidhaha sulusulbaaqi ee sulus dhammaystiran ma qaadato oo masala markay hooya dhimato markay gabadhi dhimatay ka tagta ninkeedii iyo hooyadeed iyo aabbeedii ninkeedii dee ninku waa nis maanta lix haddaad ugu dhisuu saddex qaato saddexda soo hadhay waxay hooyadu ka qaadanaysaa hal labada soo hadhayna aabbaha qaadanaya hadda hooyadii iminka farac lama joogo farac ma joogo walad ma joogo waladka waladkii ma joogo walaalo tacadudayna ma joogaan haddana waxaynu nidhi halkaynu sulus oo laba ka siin lahayn waxaynu ka siinay sudus oo aynu ku magacaabnay sulusulbaaqi ayaynu siinay saddexdii soo hadhay ee fararkii zawjka ka soo hadhay baynu sulus ka siinoo hala xaqeeduna waxaa marka dhinaca laga eego markaa nimanka walad joogin waladka waladkii joog walaalo tacaduday joogin sulus oo laba abay lahayd waynu tilmaami doonaa ujeeddada haddaynu ka eegno in idhaahno waxaa dhimatay ninkiibaa dhintay haddaynu idhaahnana dee maxaynu soo tilmaannay markuu ninintu ka tegay xaaskiisii wax faracuu ka tegayna aanay jirin maxay qaadanaysay haweenaydu rubuc bay qaadanaysay afar meeloodoo meel markaad afar masaladii ku dhisto eed hal rubucaa siiso sawjadii saddexdii soo hadhay bay hal ka qaadan ayay hal ka qaadanaysaaoo sulusulbaaqi ah markana waa rubuc markaana sudus bay qaadatay leanna waxay leeyihiin waxa macruuf shareecada ku ah marka ay lab iyo dhadig kulmaan isku derajana yihiin dee waa inuu labku badsadaayo lama laabu qaataa ama yacni oo calaqalu ka badsadaa saxaaboon ahayn awlaadul um aan ahayn kuwana walaalaha xagg hooye aan ahayn saxaabadu masaladan way isku raaceen mar dambaa khilaaf ibnu cabbaasi ay wax keeneen haddaba haddaynu nidhaahno masalan hooyadii aan siino masalan markii ay saddex ahayd ee ay naagtu haweenaydu ka tagtay ninkeedii iyo aabbaheed iyo hooyadeed aynu zawjgeed ninkii siinay saddex haddaynu saddexdii soo hadhay laba hooyada siino waxa dhacaysa aabbiyi hooyadii isku daraja inay hooyadii badsato wa hada hayru machuudin fi shariica haddaynu halkan idhaahna aynu ayada markaa sulusgeedii siino na yacnii aabuu aba ka badsanaya laakiin tafdiilkii machuudkaa baanu kaga badsanaynin saa daraaddeed baa waxay yidhahdeen masaladan sulusulbaaqi baa la siinayaa waxaana la yidhaha qarnaaweyn baa la yidhaahdaa yacni waa laba masalo markaa ifayo oo la yaqaano waxaa kaloo la yidhaha cumariyataynna waa la yidhaahdaa cumar baa loo keenay oo saa xukumay hariibataynna waa la yidhaha waa laba masalo oo hariiba wuxuuhi sheekhu huluثu fardu hnayni laba faralkood weeye oo min awlaadi um waladii xagga hooye ah laba iyo wax ka badan fasaacidani wax ka sii badan unhaa tadhadiye ayaga ka midi tusaawii waxay leekaysan dukrahum kooda lab macnaa dukurahum wahuwa hulukii liummihi liummi lmeyit meydka hooyadiibu u sugnaaday idaa lam tuxjab markaan la xijaabin ee aan lagu xijaabin walad iyo waladka waladkii iyo walaalo tiro ah wa ulusulbaaqii lahaa hooyadiibuu ulusulbaaqi u sugnaaday maca al'aabi markay aabbayo wa axadi zawjayni labadiisqa midkoodla joogtana ulusulbaaqi ayay qaadan وسدس حبوا أما مع الفرع وفرع الابن أو اثنين من إخوة أخوات أو من إخوة والفرد من أولاد أم الميت وعلي والسدس سدس كده حبوا وحيسيان علماضه أما هويو ومع الفرع فرع لا جوجتا وفرع ابن فرع الابن إنك فرعيسي لا جوجتا أو اثنين لما لا جوجتا من أخواتي ولا لدي أو من إخوتي ولا لبا والفرد مد بيسيين من أولاد أم الميت ميتك هو يدي عرور تيبيئة هل كان وحو شاكو نوقع لي السدس والحمالو ذو ميل عدة وحكو لحشاه ayaga ugu badan toddoba wax ku dhaxlaa toddoba qolo ayaa wax ku dhaxlaa waa midda koobaade umman hooyo ayay siin hooyaa wax ku dhaxashaa laakiin hooyadaasi waa inay la joogta farac farac haddii lagudhaa dhaxalka ama walad lagu yidhahda mid labiyo midda digba uu noqdaa farculibdi yacnii ilmo uu dhalayba hadduu ka taga iyo hooyadii ilmahaasi ama inan ama inan midkii doorabaade hooyadu lixmeelado meel bay tagtaa farcilibni inanku faracuu sii dhalay inankii ay dhashay ilmo uu sii dhalay ama ha labaad ama dhadigaaday lixmeelado meel bay tegaysaa aw itnayni min akhawaatin aw min ikhwa laba iyo wax ka badanoo walaalo ah hadduu maydkaa dhintay ee hooyadu ay dhashay ay dhaxlaysaa walaalo leeyahay walaalahaasi ama habla ha ahaadaan ama inama ha ahaadaan ama ha isku jiraan ama aabbiyo hooye ha wadaagaan ama aabbo qura ha wadaagaan ama hooyo qura ha wadaagaan walaala hadday yihiin hooyada way riixaan oo waxay geeyaan sudus sudus ayay geynayaan waa halkuu ilaahay ilahaa wawarisahu abawaahu falyumhi ulu ayuu markii hore uluka yidhi markan dambana wuxu uhi fain kaana low ikhwatu falyumhi sudus hadday ikhwo iyo walaalu sugnaadeen hooyadu waxay yeelanaysaa sulus ayay yeelanaysaa kaasi waa kii koobaad ee sudus wax ku dhexlayay waalfarda min awlaadi umilmeyiti waxa kaloo isla wax ku qaata hal mid awlaadi umilmeyiti maydka hooyadii carruurta awlaad ulum awlaad ulum maxaynu nidhi waa la yidhaahdaa dhaxalka marka la joogo alikhwa lium walaalaha xagga hooye awlaad ulum baa la yidhaahdaa mayd baa dhintay oo wuxuu ka tegey hal mid ama hal labaade ama ha dhadgaadayo xagga hooye unkan walaala yihiin waa saaxiibu farad wuxuu qaadanayaa lix meeladoo meel mar hadduu mid qura yahay oo waa alku ilahay walow akhun aw ukhtun falikulli waaxidin minhuma sudus mid waliba wuxuu leeyahay lix meeladoo meel hadday intaa ka bataanna maxaynu soo marnay fa in kaanuu agtara min daalika fa mushrakaau fi ulus hadday laba iyo wax ka badan noqdaanna maxay qaadanayaan saddex meeladoo meel hadduu mid qura yahayna wuxuu qaadanaya sudus wasudusa suduskii xabow ey caddow culimmadu waxay siiyeen oo ay yidhahdeen waxalay u caddeeyeen umman hooyo waa hooyadii maydku dhalay oo macal farci la joogta wa farci libni faracu maydku dhalay bay la joogtaa wa farci libni inankii inankii maydku faracu sii dhalay labiyo lagutug dolobaada la joogtaa aw itnayni laba la joogta min akhawaatin walaalo lab waa akhawaati walaalo dhadig ow min ikhwati ama walaalo lab la joogta lixmadoo meel bay qaadan waalfarda mid ayaa isagana ay siiyeen waxaba waxay kala siiyeen alfarda mid min awlaadi ummilmeyiti meydka hooyadii carruurteedii ka ahaaday oo ah walaalihii xagga hooyo midka quri wuxuu qaadanaya lixmeelado meel wajadatan fasaacidan la mudliya wallaahu aclam halkaa inoogu joogo